iyadoo dowladda federaalk ay bedi ciidankeedii hore ugu dhammaadeen furimaha dagaalka haatan ay waasiye wax bedil u ah ayaa waxay hadda bilowdeen ciidankeedii u qaabilsanaa xabsiyada ay u soo dirto furimaha dagaalka ee shabeellada dhexe mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaana taliya shuub ahna taliyaha ciidamada ilaalada xabsiyada oo hadal u jeedinayay ciidankaasi loo soo diray furimaha dagaalka ayaa wuxuu muujiyeen ciidankaasi ay yihiin kuwa aan dagaalka loogu talagalin oo aan lahayn khibrad militari wuxuu ku wargeliyey inay kalsooni ku dagaalamaan oo aysan furimaha ka soo cararin haddii ay firxadanna aysan jirin meel ay aadaan maadaamuu ka waraya in ciidankiisi aysan sugnaanaynin marba haddii ay xabadu iska daba dhacdo dagaala u socotaan ma inka qarinaayo goobta la tegaay sheegi maayo waana oga oona warka inka hormari yaa inuu warka inka hormaraan diidana waxaad saaran tihiin baabuurtaas waaweyn oo ciidamada waxaa loo baahan yahay marka ma loo baahno xagga iiga durug iyo xagga iiga durugba la rabo nin walba waha cabbaynin qorig goormaad cabbayni ayadaaba imaan doonta nin baaba ku dhihi doona cabbee intii ka horraysa inta cabbaysa saaxiibkaa ku garab fadhiya xabadda ay ku fakani nin walbow kalsooni cajiib ah aan ku galna dagaalka ninkii cararaana naga mid maaha xaggeed aadi haddaan cararno xaggeen aadaynaa meelaan aadnaa ma jirto dad badan ayaa waxay tani ku sifeeyey inay ka turjumayso ciidan la-aanta haysato dowladda federaalka iyo saamaynta ay ku reebtay furimaha badan ee lagu furay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaana xasan sheekh maxamuud ku eedeynaya inuu dowladda federaalka haadan ka riday sababtiisana ay maanta ugu jabayn dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay dagaallo xooggan ku ekeeyey xarumaha ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya dowladda federaalka ayaana dagaaladaasi ku waasay tobannaan askar iyo saraakiil iskugu jira halka looga dhaawacay kuwo kale